halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v oad si toosa uga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatankiyo sagaal iyo afartanka mitirban heerarka efemyada geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad nagala socotaan waa khamiis ka bisha ogost sannadka ka idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa halkan idinkala socodsiinaya maxamed cabdi sandheer iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar
inantaas waxay ii sheegtay in afarta qof saddex ay wiila lahaayeen inan ay ku jirtay markaa afartaa qof saasay ku dhinteen dadka badankooda hal wiil mooyaane saddexda kalena waxaa dhibaateeyey ama dilkooda u sabab ahaa dadka ka kaxaynaya suudaan ee masar geynaya
kaasi waxa uu ahaa xasan maxamed cabdilaahi oo ka soo taariibay magaalada hargeysa haatanse ku sugan magaalada qaahire ee dalka masar wuxuuna ka hadlayaa dhallinyaro soomaaliya oo ku dhintay saxaraha u dhexeeya dalalka suudaan iyo masar warbixin ayaannu idinkaga haynaa qodobada kale aad barnaamijkeenna subaxnimo aan idinku haynona waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo shalay magaalada diinsoor booqday bandhig buugaagta oo shalay muqdisho ka furmay wasiiro ka tirsan midowda yurub oo ka shiraya ka hortagga falalka argagixiso qodobadaas iyo kuwo kale ayaannu idinku haynaa barnaamijka saaka iyo caalamka marka horese warkii caalamka suuqyada saamiyada ee maraykanka ayaa arbacadii shalay ka soo kabtay hoosu dhac toddobaad socday iyadoo saamiyadu ay kor u kaceen afar boqolkiiba shirkadda saamiyada bixisee dow jones ayaa iyada si weyn ay waxyeel uga soo gaadhay hoosudhicii suuqa ayaa waxay heshay dhibco dhan lix boqol sagaaliyo toban arbacadii shalay waa korarkii saddexaad ee ugu weynaa ee abid ay hesho suuqyada saamiyada ayaa labadii toddobaadee lasoo dhaafay hoos u dhacay kadib markii weliba laga qaaday dhaqaalaha gaabiska noqda ee shiinaha bankiga dhexe shiinaha ayaa kor u qaaday heerka dulsaarka talaadadii dolaraad si uu lacag u geliyo dhaqaalaha kaasoo kaalin ka geystay in in yaruun ay xasilaan suuqyada saamiga ee dalkaasi booliska gobolka virginia ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in nin hubaysan oo lagu eedeynayay in uu dilay laba saxafi oo ku jiray baahin toos ah in uu u dhintay dhaawac soo gaadhay fester falanagan oo hore shaqaale uga ahaa telefishinka ay saxafiyiintani u shaqaynayeen ayaa isaga laftiisu istoogtay kadib markii ay iska hor yimaadeen ciidanka booliska isaga oo ku sugan meel ka baxsan washington oo qiyaastii ilaa saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan kilomitir dhinaca koonfur galbeed kaga beegan magaaladan washington saraakiisha booliska ayaa sheegay in uu mar dambe uu cusbitaal ugu dhintay dhaawac soo gaadhay ninkan ayaa rasaas ku furay gabadh weriye ah oo lagu magacaabi jiray alison oo afar iyo labaatan jir ahayd iyo sawir qaadaheedii xilli ay ku guda jireen waraysi ay la yeelanayeen gabadh ganacsato ah oo lagu magacaabo smith mountain lake
ra-iisul wasaaraha jarmalka angela merkel ayaa arbacadii shalay si adag uga hortagtay dibadbaxayaal soo galooti diida waxay sheegtay in dalkeeduin dalkeedu una dulqaad u lahayn waxa ay ku tilmaantay la dhaqanka laga xishooda ee xun ee qaxootiga magangelya doonka ah lagula kacayo miss merkel ayaa booqatay deegaanka haydenow oo ah goob ay dibadbaxayaasha niyonazigihii ay dhalooyin iyo walxaha holca toddobaadkii hore ku tuureen booliiska dadkan dibadbaxayay ayaa doonayay inay horjoogsadaan soo galootii rabay inay degaan tuulo yar oo ku taala xadka bari ee dalka jarmalku uu la wadaago jamhuuriyadda jek republic
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba halka aad nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga ee v o a washington si toosa idinka imanaysa magaalada diinsoor ee gobolka bay waxaa shalay booqasho ku tegay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya shariif xasan sheekh aadan iyo wafdi kale haddaba booqashadaas ayaa wariyaheen v o a cabdiraxmaan xuseen furre uu ka waraystay guddoomiyaha degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigshigow
madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya brofeor xasan sheekh maxamuud iyo madaxweynaha dowladda koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan iyo wasiirka dastuurka dowladda federaalka iyo guddoomiyaha gobolka ayay noo imaadeen iyo xildhibaano kale oo deegamada oo deegaanka udhasheen iyo taliyaha ciidamada booliska soomaaliyeed ayay noo imaadeen bilaarna maanta noo yimid reer venezuela wafdigaas oo imaatinkoodii haween ay wadran tahay oo ah inta ayaga oo madaxdii oo ugu sareysay oo soomaaliya maanta ay soo booqdaan oo haaladooda ay ogaadaan aad ay ugu faraxsan yihiin waa gartay marka farxaddaasi dadweynaha gartay in mas-uuliyiintaasi horkacayay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo uu la socday madaxweynaha maamulka koonfur galbeed iyo weliba golo wasiiro iyo xildhibaano halkay shacabkaasi farxadda muujiyey iyo rayraynta halkay kula hadleen marka waxay kula hadleen faqaaraha degmada ay kula hadleen shandaraalahay kula hadleen shandaraalihii oo dinsor ninkii oo kasaaye kasaaye dibi ahaan shacba soo buuxiyey haddii maanta madaxweynaha loo ogolaada waa waa qaadi lahayn sidii oo malaaqda doorana oo kale kor ay uqaadi lahayn laakiin ma loo ogolaanin aad ay ugu farahayeen aada ilaa hadda waa farahsan yihiin booqashada madaxweynahana waxaa anigeeda naftigeeda oo u arkeyna intay muhiim tahay asigoo oo shacabkii labada kun iyo sideed horaanteeda bishii janaayo laga qabsaday dinsor ilaa hadda oo markii lagu xiray madaxweynaha oo hadda oo yimid shacabka degan degmada dinsor waxay maanta og yihiin oo ay arkeen intay oo dowladda soomaaliya ay u baahan tahay shacabka aadna u jeceshahay ayaa maanta og yihiin guddoomiye markaynu taariikhda dib u raacno sida aduguba hore u sheegtay laga soo bilaabo sanadii labadii kun iyo sideedii iyo ilaa iyo hadda waa muddo ku dhan toddoba sano iyo wax la jira al-shabaab baa haysatay degmadaasi dadkana dhibaatooyin fara badan bay kala kulmeen marka mas-uuliyiinta dowladda ka socday oo madaxweynuhu hogaaminayay maxaa ballan ah oo ballanqaada u sameeyey shacabka sida reereynta le u soo dhoweeyey ee dhibaatooyinka faraha badan ka haysato nolosha tusaale ahaan quuto daruuriga xarumaha caafimaadka goobaha biyaha laga helo maxaa ballanqaada loo sameeyey shacabka madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweynaha koonfur galbeed waxay ballan qaadeen inta oo shacabka soomaaliya oo degdegan degmadahan diinsuur oo dhinaca raashinka gargaar oo la garab taagan yihiin caafimaadka la garab taagan yihiin waxbarashada iskoolka la garab taagan yihiin biyaha korontada wax kasta oo dawlad oo laga raabay intay oo ayaga oo karaanka ay bixinayeen hay-adaha caalamkan u qaylinayeen ayay ayay maanta shacabka ballan qaadeen shacabkan aada ayay usoo dhawaaneen ballanqaadkaas anaga naftigeena dad shacabkii oo magaalada intaan laga haystay iyo hadda waxa ayaga oo madaxweynaha markuu imaaday oo ayaga oo hamaasad ah mise oo farxad ay muujiyeen aniga naftigaan aad iyo aad ayaan ugu farxnay ayagaan meel joogan lahayn marka shacabka degan degmada maanta caawa farxad ay lisaahinayeen wax kastoo ayaga oo ammaankooda kalqabdilinahayn waxaan uhaysana iyo lama awood leh markay timaado aan dib ugu soo laabano degmadan diinsor oo adiguna guddoomiyaheedii tahay wufuudda madaxweynuhu hor socday waxay ku yimaadeen diyaaradaha qumaatiga u kaca magaaladuna in muddo a waxay ahayd mid ku jirta gacanta al-shabaab waxaa sidoo kale jira magaalooyinka inta badan laga qabsado waa kuwo ay godoomiyeen al-shabaab shacabkuna waxay u baahan yihiin isku socodka degmooyinkii kale ee la deriska ahaa qorshahaasi sideed uga fikiraysaan inaad godonka ka saartaan magaalada godoon waktigii al-shabaab wax gelinayay ma aha hadda waa lasoo dhaafay waktigii oo iyaga oo dagaalamayeen mid awood lahayeen waay hadda ma samayn karaan absi iyo miin iyo qalqalgelin iyo waxaasay sheegaan laakiin taas waxaa diiday qalqaladtaas shacabka oo soomaaliya oo degan degmadan iyo erigeeda ayaa ayaa diiday hadda tuulada ugu oo ugu salaysa shabaab deganayo oo gobolka baay oo degmadan kala goynaya barbaar ayaad maanta lagala wareegay hadda markaan safeen waayo gebi ahaan meel kasta ayaga joogaan safeen kasoo dag qabashadii waa la dhaafay hadda waa la qabtay safeenkii oo ayaga meel kasta joogaan laga safeynaya ayaa hadda la wadaa dagaalka ka dhacay deegaanka barbaare ma macnaha miyaad la wareegteen oo ciidamada dowladda iyo maamulka gobolka la wareegay mise weli al-shabaab baa ku sugan anagaa la wareegnay ciidamada amsom ethoobia iyo ciidamada koonfur galbeed iyo ciidamada dowladda federaalk ay la wareegeen koremaad kama dhicin waktigii oo koremaadka oo waa la dhaafay al-shabaab oo saman jireen wax khasaaraa kasoo gaaray ciidamada waxa khasaaraha kama soo gaarin meel ay dharax geliyeen dharaxan dadka shacabkaa sheegay waxa oo khasaara markaas shacabka soo gaaray malaha iyo ciidamada dowladda kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada diinsoor ibraahim maxamed nuur shigshigow wuxuu khadka telefoonka ugu warramayay wariyaha v o a washington ku sugan cabdiraxmaan xuseen fure
subax wanaagsan markale dhegeystayaal ilaa afar qof oo dhallinyaro soomaaliya ayaa ku dhintay saxaraha u dhexeeya dalalka suudaan iyo masar kuwaasoo doonayay inay gaadhaan magaalada qaahira halkaasoo ay socdaallo qarsoodiya ugu sii gudbayaan dalka talyaaniga qaar ka mid a dhallinyarada jidkan martay ee socdaalkooda ka badbaaday oo qaahiro ku sugan ayaa v o a u sheegay inay jiraan dhallinyaro kale oo bilahan u dambeeyey jidkaas ku dhintay hase ahaatee aan wax xoga laga haynin haddaba ismaaciil xuseen farjar ayaa la sheekaystay qaar ka mid a dhallinyaradii la safraysay wiilasha dhintay waxaana uu noogu diyaariyey warbixintan cabdalle khaalid xasan iyo xamse waxay ka mid ahaayeen dhallinyaro soomaaliyeed oo kala duwan oo safar tahriiba ku galay inta u dhexaysa kharduum iyo qaahira hase ahaatee wakhtigu qaarkood uma saamixin in ay dhammaystirtaan hayaankoodaas oo qaarkood waxay ku geeriyoodeen intii ay saxaraha marayeen xamse garaad yuusuf oo ii sheegay inuu ka soo tahriibay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya xilliganse ku sugan magaalada qaahira islamarkaana laba maalmood uun soo mooganaa saxaraha u dhexeeya masar iyo suudaan ayaa iiga sheekeeyey in afar qof oo soomaali ahi ay saxarahaas ku dhinteen warkaasi waa war la hubo annaga groupkaygii group a iyo group b baanu ka ahayn groupkaygii b afar qof baa ka dhintay taasina waa hubaal marka xaggay ku dhinteen afarta qof waxay ku dhinteen magaalo xadka xuduudda udhexaysa suudaan iyo masar oo la yidhahdo aswan aswaan marka saxaraa ku taal ha saxaraa ku taal marka xagga ka timaadeen waxaanu ka nimi khartuum ayaanu ka soo baxnay habeenkii hore habeenkii labaadna waxaanu ka soo qaadnay socodka akbar xaggaa u socoteen waxaan u soconay masar aayra Een, imise qofba qiyaasti ahaydeen labadiina kooxood labadayda kooxood min labayo toban qof afar iyo labaatan qof aan hayn marka adu afarta qof naga dhintay mooyaane sideed iyo labaatan qof aan kasoo badbaadnay Een, ma jiraan dad kale oo maalmahan aad maqashay inay waddadaa ku dhinteen dabcan dee qofku markuu safarka noocaasa gelayo dadku waraystahay way jiraan imika labadii cisho saddexdii cisho u dambeeyey dadkii soo galay laba qof groub imika daraa soo galay baa i sheegay groub kalena waxay sheegeen saddex qof oo kala dhintay afarta qof ee soomaalida ah ee saxaraha ku dhintay ayaa isugu jiray saddex wiil iyo gabadh dhallinyaro ah oo da'deeda lagu qiyaasay ilaa toddobiyo toban jir mid ka mid a hablaha rakaabka ah ee tahriibkaas ku jiray ayaa ka sheekaysay in wiil ka mida wiilasha geeriyooday uu ku qudhbaxay dhabteeda islamarkaana uu dardaaran kaga tegey in hooyadiis cafis looga raadiyo gabadhan lafteeda ayaa dhacdadani culays badan ku reebtay taas oo noo suuro gelin weyday in aannu waraysanno haddaba dadka sida dhow ula sheekaystay gabadhan waxaa ka mid ahaa xasan maxamed cabdulaahi uurdoox wuxuu isagu ka soo tahriibay magaalada hargeysa oo uu ka shaqaysan jiray xilliganse wuxuu ku sugan yahay magaalada qaahira oo uu jecel yahay inuu waddamada yurub uga sii gudbo inan ka mida dadkii dhintay la socotay ayaa aan la xidhiidhay oo aan u tegey inantaas waxay ii sheegtay in afarta qof saddex ay wiila lahaayeen inan ay ku jirtay markaa afartaa qof saasay ku dhinteen dadka badankooga hal wiil mooyaane saddexda kalena waxaa dhibaateeyey ama dilkooda u sabab ahaa dadka ka kaxaynaya suudaan ee masar geynaya dadkaasaa laayay sida Waan inanku gartay.
walaala ii xaqiijtay marka gabadhu waxay kuu sheegtay een, mid ka mid a ama laba qof oo ka mid inay dhabteeda ku dhinteen inan ka mida ayay ii sheegtay inuu dhabteeda ku dhintay oo ay dileen dadka suudaanida ah ee dadka u wada masar marka muxuu ku dardaarmay waxaad ii sheegaysa inuu dardaaran sameeyey intii aynaan idaacadda recording ka bilaabin walaal wuu dardaarmay inantu waxay ii sheegtay inankaasi inuu xoog ugu dardaarmay inay hooyadii cafiso in badan buu ku celceliyay ugu tiri hooye cafi hooye cafi hooye cafi afarta qof een, xaggee ka soo kala jeedaan sida ay kuu sheegeen inanta iyo dad kale la socday een, ee, rag- rakaabkaasi walaal afarta qof hal wiil wuxuu ka soo jeedaa hargeysa ayuu ka yimiday hal wiilla wuxuu ka yimiday ceeri gaabo inantu waxay ka timiday tuyar oo ay da-deeda igu sheegtay sideed iyo toban jir toddoba iyo toban jir waxay ka timiday puntland halka qofka afraadna uu ahaa wiil ka yimid xamar waan gartay inanta caafimaadkeediida waa sidee inanta caafimaadkeedu walaal uu imika way laban tahay aada bay wanaagsan tahay laakiin shoog baa jira marka sheekadoo kale ka sheekaynayso way isbedelaysaa xalay markaan waraysanayo la joogay siday u joogtay ayay isbedeshay midna markaa wadna xanuun fara badan bay leedahay gariir fara badan bay leedahay naxdin fara badan baa ku jirta Een, dadkan ugu badan ee soo maraya waddadan een, xaggee bay ka imanayaan dhinacee bay ka imanayaan walaal dadka ugu badan ee waddadan soo maraa horta hargeysa ayay u badan yihiin dadka aan la kulmaan qaahiro kula kulmay hargeysay dadka badankoodu ka yimaadeen sidoo kale burco ayaa iyaduna dad badani ka soo baxaan oo ay yimaadaan marka inta badan somalilan ayay ka imanayaan xamse ayaan weydiiyey ujeeddada keentay in xilligan dalka masar dhallinyaro badan oo soomaali ahi ay u soo tahriibaan masar adigu khad baa imika ka furmay adigu gudoonya laga raacaa sharci daraa oon dawladda aanay ogeyn dadka gru- khad caynkaas baa loo sheegay oo ay ku baxaan oo mm, qaahira ilaa mm, iska- iskandariya ilaa mm, italy haraad gaajo garaacis waddada oo laga lumo gaadhiga oo xumaada ama gaadhiga oo lagaa tuuro waa dhacdooyin ay caadi tahay in loo dhinto inta safarkan saxaraha lagu jiro mana jirto cid lala xisaabtamaya dembiga ay sameeyeen taasina waxay horseedday in bil walba ay dhintaan dhallinyaro soomaali ah oo laga yaabo in cidina aanay ka warhayn xasan ayaan weydiiyey haddii uu dhibtan ka warhayey haddana waxa ku dheliyey in uu u badheedho walaal waa run waan maqlay in saxaruu dhibaato leeyahay waan maqlay laakiin marka la eego liibiya iyo masar dadka badankoodu xataa kuwa imikay dhegaysanaya waxay aaminsan yihiin inay masar ka dhibyar tahay liibiya laakiin waxaan u sheegayaa ismaaciil ow inaanay masar ka dhibyaren liibiya ee ay ka adag tahayba ma aha sheeko cusub in la soo wariyo dhallinyaro badan oo soomaali ah oo ku dhintay saxaraha hase ahaatee waa dhacdo ay la qabsadeen dhegaha bulshada soomaaliyeed waxaana dhallinyaro badan oo soomaali ah looga gacan haadinayaa waddamada reer galbeedka ama waxay hayaan ugu jiraan in ay gaadhaan nolol dhalanteed ah oo ay ka arkayaan shaashadaha dhexdooda bogaga isgaadhsiinta bulshada ama warar ka soo gaadha saaxiibadood hase ahaatee badankooda waxaa runta u sheega wakhtiga iyo waayaha marka ay waayaan noloshii ay baadi goobayeen isla markaana ay ku dhacaan gacmo madhan marka ay gaadhaan halkii hayaankoodu ku ekaa aad iyo aad buu mahadsan yahay ismaaciil xuseen farjar oo nala socodsiinayay warbixintaasi ka hadlaysa tahriibka iyo dhibaatadiisa gaar ahaanna afar qof oo ku dhintay xadka u dhexeeya dalalka suudaan iyo masar halkaad ka dhegaysanayseena waa v o a washington
subaxnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa ayaad wararkaas iyo warbixinahaasba kala socotaan haatanna magaalada muqdisho shalay waxaa magaalada muqdisho markii ugu horreysay muddo shan iyo labaatan sano ah ka furmay bandhig bugaagta ah waxaana lagu soo bandhigay boqolaal buug oo ay qoreen qalinley soomaaliyeed wariyaha v o a jacfar kuukaay oo bandhigaas ka qayb galay ayaa xalay warbixintan nooga soo diray
waxaa kasoo qaybgalay ku dhowaad afartan qoraa oo dhammaantood soomaali ah oo ay ku jiraan qalinley ay soomaalidu aada u taqaano kuwaasoo soo bandhigay buugaag boqolaal ah oo afka soomaaliga ku qoran qaybaha kala duwan ee noloshana khuseeya inta ay munaasabadu socotay waxaa doodo si qayb qayb ah oo uu mid walba kaga faalloonayay buugaagtiisa loogu qabtay qorayaasha kala duwan ee bandhigan qaybta ka ahaa munaasabada daafurka carwadan oo muddo kooban socotay kadib waxaa loo dareeray goobtii lagu diyaariyey buugaagtan lasoo bandhigayay waxaana aada u camiray dadweyne dhallinyaro u badan tiro aan yarayn oo qurbaha ka yimina ay ku jiraan goobta uu bandhigani ka dhacayay waa magaalada muqdisho in badanna waxa ay la ahayd dhalanteed hase yeeshee ku-xigeenka duqa muqdisho ee arrimaha bulshada imaan nuur iikar oo bandhigga daafure ayaa qaba in arrintani ay wax aan la qiyaasi karin caasimadda uga dhigan tahay fariintan markay baxdo waxaa bixaysa un caasimadda inay diyaar tahay kow labo in soomaalidii wax qoraysay inay waddankoodii ama caasimadoodii ay soo bandhigaan iyada laftirkeeda waa guul kale ummaddana in lagu guubaabiyo in maadaama soomaalida waa oral society in mar walba la yidhaahdo haddana inaan aragno soomaalidii inay noqdeen dad wax qora waxna akhriya magaaladana runtii aad dareenkayga koleyba waa magaalada waxay u tahay fursad aad u weyn dhammaan qalinleydii munaasabadan qoraaladooda ku soo bandhigtay waxa ay muujiyeen farxadooda ku aadan in ay qayb ka noqdaan dhacdo intaa la eg oo mudnaan gaarana ugu fadhisa muqdisho sida ay tilmaamayso qoraal sucdi daahir nuur
waan ku faraxsanaa runtii maanta imaanshahayga halkaan wax la soo koobi kara ama waxaan gacan ku tilmaami karo hadal keliya maaha maanta meeshaan aa imaanay waa markii igu horraysay noloshayda aan ka soo qayb galo bandhig carwo intaan la eg weliba farxadda iisii dheer taas waxay tahay inaan buug anigu aan leeyahay aan kaga soo qayb galo buuggan waxaa la yidhahdaa waad guulaysan kartaa waa buug af soomaali ku qoran waa buug dhaqanka iyo diinta islaamka ku salaysan waa buug tilmaamaya tabaha guulaha lagu gaali karo waa buug kuu sheegi kara intaada guusha gaarin inaad caqabada la kulmi doonto inay fursado jiraan in markii dambe ugu dambaynta aad guulaysan karto buugku macnaha sawir guud kaa siinaya waxa guusha ay tahay madaxa bandhig buugeedkan maxamed sheekh cali axmed diini ayaa v o eda u sheegay in qabashada carwadan ay ku beegsanayaan ujeedooyin badan kow magaalooyinka caasimadaha kale adduunka ku yaalla caasimad waliba ee carwo buugaagad ayaa leedahay oo lagu yaqaanayo astaan u ah kow magaalada muqdisho caasimadda soomaaliyeed in ay ka mid noqoto asaageed ay maaragta garab istaagto midda labaad inaan kormarino oon kobcinno thaqaafadda qoraalka akhriska buugaagta cilmiga aqoonta doodwadaagga baxhiga iyo researchka intaasoo idil bal inaan maaragtay aan aan kor- ko- kobcinno midda saddexaad qoraayaasha iyo abwaanada iyo hal abuurada soomaaliyeed ee bannaanka jira iyo kuwa dalka jooga golo ay iskugu yimaadaan oo ay bugaagtooda ku soo bandhigtaan oo dhallinyaradu bugaagtu ay heli karto oo ay ka gadan karto oo ay qoraagay weligeed maqli jirtay ay arki karto iyadana inaan isku keenno dadku waxa ay si aan la filaynin u iibsanayeen buugaagtan afka hooyo ku qoran iyagoo weliba si aada ugu faraxsanaa dhacdadan muqdisho ku soo korodhay sida ka muuqata cabdulaahi xuseen cumar oo ka mid ahaa dadkii buugaagta iibsanayay maanta waxaa guulaystay dadka jecel wanaagga oo ka fikiraya mustaqbal fiican ee leedahay soomaaliya Eh, aad baan ugu faraxsanaa inaan ka soo qayb galno maanta eh, ba- eh, bandhig eh, buugeedkan eh, internationalka oo caalamiga ah Eh, runtii anaga qurbahan eh, eh, wax ku soo barannay qurbahan ku arki jirnay sanad walba waan arki jirnay book fairs iyo eh, macaarid lilkitaab la qaban jiray maanta ayuu furmay waxaana lasoo xiri doonaa maalinimada jimcaha ah ee soo aadan waxaana muddadaasi saddexda maalmood ah carwadan barbar socon doona barnaamijyo kala duwan oo doodo hadallo iyo weliba tababaro isugu jira jacfar kukaay v o a muqdisho
dhegeystayaal waxaan naga xusuusina warbixinta aad maqlayseen ee wariyahena jacfar kukayo nostre ku saabsan bandhigga bugaagta ee muqdisho inaad iyadoo maqal iyo muuqaal aad ka daawan kartaan barnaamijka qubanaha v o a waxaad isla barnaamijka qubanaha ka daawan kartaan xubin kale iyaduna ka hadlaysa tahriibka iyo dhibtiisa barnaamijyadaasoo dhanna waxaad ka daalacan kartaan boggeyga internetka ee v o a somali com ismaaciil mahadsanid maxamed haatanna haddii aynu dhinacaas iyo dalka faransiiska aadno wasiiro ka socda dalalka xubnaha ka ah ururka midowda yurub ayaa sabtidii toddobaadkan ku kulmay magaalada baariis ee dalka faransiiska ujeeddada shirkan ayaa ahaa in la heli sidii loo heli lahaa hanaan lagu adkayn karo ammaanka gobolka kadib weerarkii toddobaadkii hore lagu qaaday tareen kuwa xawliga ku socda ah oo ku- u kala goosha dalalka holland iyo faransiiska wariyaha v o a lisa bryant ayaa kusoo war ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada baariis waxaana inoo soo koobaya maxamed cabdi sandheere
waxaa hadda lagu guda jiraa baadhis ku saabsan sidii wax badan looga ogaan lahaa ayuub alkhazaani oo ku dhashay dalka morocco alkhazaani ayaa lagu eedeeyey in jimcihiina dhaafay weerar ku qaaday tareen kuwa xawaaraha sare ku socda ah oo magaciisu yahay thales shir jaraa'id oo lagu qabtay magaalada baris ayaa dacwad oogay francois mollens uu faahfaahin ka bixiyey taariikhda alkhazaani iyo weliba daqiiqadihii ka horreeyey intii uunan weerarka qaadin master mollens ayaa diiday doodda eedaysana alkhazaani oo odhanaysa inaanu jihaadoon ahayn ee u ahaa nin aan guri haysan islamarkaasna doonayey inuu tareenka boobo Il y a donc lieu aujourd'hui de considérer, au terme de cette garde à vue de quatre jours et en l'état des investigations, que nous disposons donc des éléments suivants.
mollins waxa uu yidhi alkhazaani waxaa lagu eedeeyey inuu ku kacay fal ujeedda argagixiso leh isagoo isku dayey inuu dad laayo waxa uu yidhi ninkan reer morocco waxa daqiiqada ka hor intiiuna weerarka qaadin uu telefoonkiisa ka daawaday fideoyo jihaadka ka sheekeynaya oo faraya in weerara la qaado waxa uu yidhi falalkiisu waxay u muuqdaan kuwo waxbar tilmaamidsanaya islamarkaasna laga sii baaraandegey alkhazaani waxaa lagu soo oogay eedeymo dhowra kuwaasoo ay ku jiraan iskuday dil oo argagixisanimo ay ku jirto shabakadda xiriirka bulshada ee facebook ayaa iyaduna sheegtay in sabtidii ay xirtay bogga oo alkhazaani ku lahaa shabakaddeeda maxaa yeelay bay tiri waxa ku qornaa qoraallo argagixiso cimraan alkhazaani oo ah walaalka weyne ayuub alkhazaani ayaa isagoo idaacadda monte carlo ee faransiiska la hadlaya sheegay in walaalkii uuna argagixiso ahayn Je vous dis la vérité, mon frère n'a aucune relation avec le terrorisme. C'est une mauvaise information. Je vous le jure devant Dieu, mon frère n'a rien à voir waxa uu sheegay in walaalkii uuna argagixiso ahayn waxa kaloo uu sheegay in weerarka tareenka kadib isaga oo jooga dalka maroko ay ciidanka dalkaasi su'aala weydiiyeen islamarkaasna ay telefoonkiisii gacanta ka qaateen aabbaha ayuub ayaa isna laga soo xigtay isagoo leh in eedaha wiilkiisa loo soo jeediyay ay yihiin kuwa aan la rumaysan karin dembi baadhayaasha faransiiska ayaa eegaya sida ayuub alkhazaani uu ku helay hubka iyo haddii ay jiraan dad ku kalkaalay waxa kale oo ay eegayaan faahfaahin ku saabsan socdaalladiisii oo uu ku jiro mid uu ku tegay dalka suuriya dacwad oogay francois mollins ayaa sheegay in ayuub alkhazaani uu dhowr bilood ku noolaa xaafadda obervillier ee duleedka magaalada baris ku taalla warbixintii wariyaha v o a lisa bryant ay soo dirtay waxayna ku saabsanayd wasiiro ka socda dalalka xubnaha ka ah ururka midooda yurub oo sabtida toddobaadkan ku kulmaya magaalada baariis ee dalka faransiiska maxamed cabdi sandheere ayaa inoo soo koobayay haatana dhinacii kaalmaha sugaanta heestii laba qayd iyo fanaaniinta asli maxamed iyo haboon cabdilaahi
heestaasi laba qayd asli maxamed iyo haboon cabdulaahi waxay gebagabo u tahay idaacadda iyadii subaxnimo maxamed cabdi sandheer iyo anoo ah ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayey tan iyo intayn idaacadda galabnimo ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
This program has come to you from the Voice of America, Washington.